reer xadaado waxay diyaar u yihiin laba qodob qodobka koowaad dib u heshiisiinta la sheegay oo la yidhi dib u heshiisiinaa dhacayda ra-iisul wasaarihuna halkan uu keenay ay diyaar garoobeen dib u heshiisiin dhaba galmudug loo qabto xisaabta iyo cid waliba waxay mudun tahay lagu kala qaato waa u diyaar garoobeen qodobkaas markii ra-iisul wasaaraha ay kuna soo dhoweeyeen hortoodana uu ka caddeeyo dib u heshiisiin in la suubinayo dib u heshiisiintaas waxa ay ugu leeyihiin munaasabad waxa ay ugu leeyihiin way ku degeen way ku qanceen ilaa kol mar haddii la xisaabtamo oo xisaabtanku in dimaado cid waliba waxa ay leedahay ayay qaadanaysaa tan labaad waxay filayeen qodobkii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug oo ahaa xarunta baarlamaanka galmudug in ree cadaado ay leeyihiin cadaadna ay tahay ayadana waa ku fadhiyeen sababtoo waa wax madaxweynihii soomaaliya iyo madaxweynihii galmudug ay bixiyeen dabadeedna ay ansixiyeen xildhibaanadii sideetan iyo sagaalka ahaa ay ansixiyeen intaa way ku fadhiyeen doorashadana waxay ka dhici kartaa waa dareensan tahay xarunta baarlamaanka galmudug ay ka dhacaysaa oo ay ka dhici kartaa meel aan xaruntii baarlamaanka ahayn inay doorasha ka dhacdo waxa weeyaan hadee waxay tahay waa dareemi kartaa marka reer cadaado waxa ay ku fadhiyaan ama hadda aada aragtay oo banaanbaxyada iyo iyo odayaalka dhaqanka iyo siyaasiyadda waxa ay ka hadlayaan waxa weeyaan maqaabkii cadaadood oo ku xusnaa xaruntii baarlamaanka in ay helaan haddii hadda xarunta baarlamaanka wax ka sarreeya oo sida gobolka oo kale ay helaan oo gobolkii waxa weeyaan sababto ah waxa weeyaan gobolkii waxaa la yidhi gobolka mudug duusamareeb uu ahaa caasimada galmudug duusamareeb wayaa la yidhi ra-iisul wasaaraha haddana waa maqlayso waxaa la yidhi waxa weeyaan shirka dib u heshiisiinta iyo doorashadiiba waxay ka dhacaydaa halkaas waxa weeyaan waxqaybay dadkaani diyaar u yihiin wixii reer cadaado lagu xusayo ay leeyihin amalmarin ay u leeyihin reer cadaado mar kastaba ma diidayaan dowladda soomaaliyana ma diidana ra-iisul wasaarahana ma diidanaan laakiin xilli walba waxay u taagan yihiin oo ay doonayaan waxa ay leeyihiin oo ama awal loo sheegay ama ay munaasibad u leeyihiin reer cadaado ay rabaan xildhibaane haddii aan ku weydiiyo marba haddii reer cadaado diyaaray u yihiin midowda galmudug dowladdana aadan kasoo horjeedinina howlaha ay wadaan maxay dhibaysaa in dhuusamareeb doorasho lagu qabto
doorashada waxay ka dhici karta waa dareensan tahay oo waxa lagu siiyo oo la yidhaahdo waxa weeyaan ama gaalkacyaale ama cadaadaale ama dhuusamareebaale ama caabud waaqaale ama meelaha kale oo galmuduga degmooyinka ama gobolada deg galmuduga iskale la yidhaahdo cid waliba way ku xisaabtamaydaa oo inay leedahay ayay maaragtay ayay u tahay marka waxa weeyaan waxaa la yidhi qur-aanka hadduu alifwaxmada ka hallaabo ka xumaado albaqre kama tooso farsamada galmudug lagu heshiisiinayo ama maaragtay galmudug nolosheedii ayatiinkeedaa marka hore hadday xumaato kabacdi inaysan hagaagayn aan dareensannahay sababtoo waxa weeyaan galmudug hadda indhahaan hadda ay leedahay iyo noloshaan hadda ay nolosxumadan hadda ay haysato waxaa u keenay maamul xumadii hadda ka hor ay soo martay oo ahayd maaragtay wixii la isla ogolaado inaan maaragtay aan sidii loo hawlgelinayn oo aan lagu shaqaynayn haddana waxa weeyaan waxa koobaad oo soo socda waa dareemi kartahay haddii meel walba waxa ay leedahay oo loo sheego dowladda federaalka ama ay u sheegtay ama madaxda galmudug ay u sheegtay haddii sida ay tahay aan loogu shaqaynayn oo aan looga dhabaynayn ee ay soconaydo maaragtay kunday ay soconaydo galmudugka macnaha galmudugaaba waxaan ka muujinaynaa rajaxumo marka la dhiso kabacdi ah taasaaba waxa weeyaan dhib taasaaban maaragtay galmudug aan ku haboonay sababta waxa weeya galmudug magaca galmudug annagaa ku nool maahane magaca cid kale kuma noola nolosha marka dadka shacabka iyo nolosha galmudug intaba waxaa la rabaa dowladda federaalka ah oo aabbaha soomaaliyeeda waxaa la rabaa warka ay iyadu u sheegtay reer galmudug ama degmooyinka ama maaragtay gobollada ay u sheegtay oo xisaabtan ahaan lagu sheegay waa inay hirgeliyaan oo ay ku dhaqaaqaan haddii hadba dhinac loo rogo hadda waxaad maqlaysay madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaab inuu ku dhawaaqay doorashada inay ka dhacaydo inay dhacayso kana dhacayso cadaado xaquuna u leeyahay waa dareensan tahay waxaa xaqa uu leeyahay haddii marin kale iyo meel kale iyo si kale lala aado waa dareensan tahay waxaa ka imaan kara idinku marka xildhibaanadiina iyo waxgaradka intaba marka la eego haddii dowladdu ay ku adkaysato in dhuusamareeb ay ka dhaceyso doorashada maxaa idinkaga qorsho ah ma galmudug unbaad fiirin doontaan xalkeeda iyo sidii khilaafkii hore looga gudbi lahaa mise idinku waxaad noqon doontaan budagooni utuman oo meeshiina unbaad joogi doontaan
wallaahi dadkan horta waxaa hogaamiya annagu waxaa nahay wakiilada shacabka galmudug aan nahay markaan wakiilada aan nahana waxa ku xun shacabka ama galmudug ku xun waxa weeyaan waxaan xaq u leenahay inaan ama ka hadalno ama waxaan munaasibad aan ahayn inaan diidnaan xaq u leenahay annaga waxaana xukuma shacabka reer galmuduga a xukuma gaar ahaan maadaama aan kasoo jeedno hadda reer cadaadana shacabka cadaadood ayaana xukuma oo maaragtay hadday yidhaahdaan ama dhaqanka ha noqdeen ama siyaasiyiinta ha noqdeen ama dhalinyarada iyo haweenka iyo kala bulshada ha noqdeen annaga waxa weeyaan iyagaana xukuma hadday yidhaahdaan waxa weeyaan reer cadaada dani iguma jirto inaad ka qayb gashaan doorashada ama dimuusisiinta ka dhacaysa dhiisamareed hadday soo jeediyaan waxa weeyaan lama dhaafi karo waxa weeyaan amarkooda inaan ku shaqayno oon qaadano sababtoo ah waxa wanaageeda dadku iyagaa dareemi kara annagana waxa weeyaan wixii na doortoo na keenayoo ku ku adkeeyey inaan xildhibaanada ama ka mid noqono ama dawladda galmudug aan ka mid noqono waa shacabka aan ka soo jeedno marka annaga ma diidi karno wixii ay shacabka iyo dhaqanku ay noo soo jeediyaan iyaga aan qaadanayna kuna shaqaynayn marka aad fiiriso hadallada ra-iisul wasaare khayre dhowr jeer ayuu kusoo celiyey in dhuusamareeb ay ka dhaceyso marka ma kuu muuqataa ka xildhibaan ahaan in go-aanka uu bedeli doono oo doorashada ay ka dhici doonto cadaado
waa ii muuqataa oo waxa weeyaan dawladdu waxa weeyaan way samayn kartaa dib u heshiisiinu ku dhawaaqay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxse waa ka noqon karaan oo bahalkii isheeg waa dad bini aadana wax aysan ku xisaabtamayn inay yimaadaan waa dhici kartaa sida warka loo dhigay inaysan ahayn waa dhici kartaa in maaragtay isbedel kala yimaado way dhici kartaa waxaan isleeyahay marka sidaan haddaba anigu ma qabo inay daacad tahay waxaan isleeyahay rajo kalaaba sii qabaa oo aan isleeyahay doorashadu waxay ka dhacaysaa ama cadaado ama wax ka lug weyn aad dawladda u haysaaye cadaada meel cilaa looga tegi maayo oo sidaa loogaba tegi maayo sababtoo ah cadaada waxa weeyaan hooyada galmudug waaye adduunka oo dhan iyo soomaaliya oo dhana a waxay hadda laleeyihiin maqaankii cadaadood haddii la waayey dawladdu maxay kala jeedaa marka annagu wakti walba waxaan u taagannahay maqaanka cadaadood aan u taagannahay dawladdana waa filaynaa inaysan maqaanka cadaadood aysan lumin laakiin xildhibaane markaan fiirino labadii doorasho ee u dambeysay cabdikariin guuleed iyo madaxweyne xaaf intaba waxa ay ka dhaceen magaalada cadaado sow xaq uma lahan dhuusamareeb iyo magaalooyinka kale ee galmudug in doorasho ay ka dhacdo
horta meelba waxbaa lagu magacaabay waxa weeyaan xaq waa u yeelan karaan gaalkaayo inay ka dhacdo dhuusamareeb abudwaaq meel kasta waxa weeyaan oo galmudug ay ku heshiiso heshiis ay ku tahay ayaa waxaa ka dhici kara doorashada laakiin maxaa ka horeeya wax walba horta in la heshiiyo in la wada hadlo aa ka horeysa sababtoo ah hadda galmudug waxa tafaraaruqan iyo dhibkaan u keenay heshiis la-aan waayo marka galmudug haddii inta cidda ay garabka u saaran tahay ay dhigaan oo ay yidhaahdaan ha laga wada hadlo wadahadal iyo heshiisna wax walba ha lagu gala hadii la yidhaahdo meesha meel kastaa laga dhiga meesha laisku afgartaa doorashada laga dhigi karaa laakiin baashu intay maaragtay garabka ay saaran tahay oo reer gaalkacyo iyo reer xeraale iyo reer cadaade iyo reer cabudwaaq iyo meelo badan garabka ay ka saaran tahay oo la iska sii sito waxa weeyaan waa dareemi kartaa dib heshiisiin ma imaan karto wax lagu heshiin karaa ma imaan karaan waxa weeyaan hala dhiga dhulka waayo horta marka hore hala wada hadlo waayo ra-iisul wasaaruhuna intuu noo soo jeediyey waxa weeyaan dib heshiisiinaa la suubinaya uu yidhi ayadii hordhaceediina waxaaba lagu daraba doorashadaaba halkaa ka dhacaydaaba aaba lagu daray marka dadku cabashada iyo waxa ay tirsanayaan ma diidana dibulshisiin ma diidana waa go-aanka inda laba la qaatay waa sanataradii galmudug kasoo jeeda gaar ahaan cadaado waa ay ku sugan yihiin kuwa aqalka sare iyo aqalka hoose intaba xildhibaanadii galmudugna waa tihiin deegaanada kusugnaa marka marka aad fiiriso ra-iisul wasaaraha laftirkiisa hadaladii kasoo yeeray odayaasha hadalka kasoo yeeray ma isleedahay isu soo dhawaasho dhanka odayaasha laftirkooda go-aan soo saaray waad ogeyd ma jiri kara ayaad isleedahay
wallaahi horta dadkan ama dawladda federaalka ha ka mid noqdeen oo sanatare iyo xildhibaano ha noqdeen ama annagoo xildhibaano galmuduga iyo wasiiro galmuduga intaba siyaasiyiin ha noqono dadkaani rabitaankooda horta anagu aan rabnaa waxa ay rabaan aan jecelnahay waxa ay doonayaan aan jecelnahay wax hadda markii la isku yimid cadaado isdiidan oo reer cadaado ay isku diidan yihiin lama arag ama ra-iisul wasaaraha la socdeen oo hala yimaadeen ama kuwo kaleo hor jooga ha noqdeene waxa weeyaan waxa dadkaani ay jecel yihiin dadkoo dhammaan ay jecel yihiin weliba waxa weeyaan inay wax gaarahoon reer galmudug aysan lahayn ee ka gooniyahoo sabursigahoo sa dheeraad ah reer cadaado inay qaataan ma doonayaane waxay doonayaan ummaddu inay xisaabtamaan cadaada waxay leedahay inay helaan dhammaan intaasaa la isku warsaday intaasaa la wada qaatay haddana ma joogaan wakiiladii uga wakiilka ahaa reer cadaado dowladda federaalka ahaa salatarkii iyo xildhibaanadii hadda muqdishoay jiraan oo way baxeen hadda waxaa isku haray dadkaygii rasmiga ahaayoo siyaasiyiintaha iyo shacabkiiaa isku harnay annaguna xilligan waxaan u taagannahay dowladda isbedel inay samaydo oo reer cadaado qaracooda iyo ummadaha kaleoo reer galmudugoo aan qanacsanayn sida xeraale iyo caladwaaq iyo gaalkacay intaba dhammaan dadkoo dhan in la qanciyo kursi salmudiisa inta lagu fariisto la xisaabtamo oo dowladdu ay sarfi-aan iska gaarin hadda haddii la bixiyo wax oo la yidhaahdo xibintaasay ay leeyihiin qoladaasi kuwa kalena aysan raalli ka ahayn waxa weeyaan waa dhibkii jiri jira ha jira waayo marka xildhibaan marka laga tago in warbaahinta aad ka hadashaan dibadbaxyo ay ka dhacaan magaalada cadaado odayaasha go-aan ee soo saaraan marka laga tago ma isku daydeen in ra-iisul wasaaraha laftirkiisa aad kala hadashaan hadalka kasoo yeeray
ra-iisul wasaaraha horta waa horaan ola hadalnay halkan waa dareensan tahay fahmiin inta maalmood uu joogay lama aanaan marka lama aanaan hadlino sababtoo waxaan dareensannahay inuu shaqo ku jiro oo shaqadaas uu ku jiro cawdwaaq iyo xeraale iyo hiirshe iyo goosamareed iyo ugu dambayntii isagoo hadda marayay galabtay buraceel shaquu ku jiraa waxa weeyaan wakti aanu la hadalno inuusan fursadeed helayn annaguna fursad inaanaan hayn waa dareensan tahay oo banaanbaxyo iyo saxaafad in war la siiyo iyo waa adigu maaragtay cid waliba hadda shaqay ku jirtaa kolley marka waxa weeyaan dadku waa dad soomaaliyeed dawladduna waa dawlad soomaaliyeed waa la isu fursad waa la isu heli doonaa lagu wada hadlo madaxweynaha ra-iisul wasaarahana waxaan dareensannahay inuusan shacabka inuusan beerdarayn doonin beer cadaada inuusan beerdarayn doonin weliba madaxweyne madaxweyne farmaajo isagu waxa weeyaan wixii uu bixiyey oo reer cadaada uu ku magacaabay weeya waxa hadda maaragtay la isku haystaa oo fulila inuu madaxweynaha soomaaliya isaguna fulin doono sababtoo ah dawladda soomaaliya waxa ay ku magacawday oo ay maaragtay fikiraato ay ku soo saartay haddii ay wax ka hor yimaadaan iyagaa laga rabaa inay furduraan iyagaa laga rabaa inay ka hadlaan annaguna inaan ku dhiirigelino oo cabashada aan u gudbino dee waxa weeyaan sharci weeye marka kulley waa laga wada hadli doonaa sidaana la iskagama tegi doono sidaana kuma dhammaan doonto hadday sidaan ku dhammaato waxaan filayaa inaysan inaysan galmudug aysan ka baxayn t v iyo talawaadii iyo dhibkii jiray inaysan ka dhammaan aan filayaa marka waxa weeyaan galmudug wanaagsan oo dawladooda ka amar qaadata iyo degmooyinkoo dawladooda ay xaliso oo wanaagda iyo iyo xisaabtan ay ku xaliso ayadana waa filayaa aad iyo aadaan u filayaa